wasaaradda qorshaynta maalgashiga iyo iskaashiga caalamiga ee dowlada jubbaland ayaa magaalada kismaayo ku qabatay kulan ku saabsan mashruuca dhisidda oo adkaysiga dhibaatooyinka soo lalaabta waxyaabihii u qabsamay mashruuca iyo xalinta caqabadaha jira shirkan ayaa waxaa ka soo qaybgalay wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorshaynta jubbaland hay-adaha bahwadaagta laha wasaaradda iyo qaar ka mid ah howlwadanada wasaaradaha jubbaland faarax mukhtaar daawud wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorshaynta maalgashiga iyo iskaashiga caalamiga ee dowlada jubbaland oo madasha ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey waxyaabihii kulanka lagu wada hadlay intii uu socday mashaariicda wax ku oolka ah ee hadda ka socda dowladda jubbaland waxaad ogtihiin muhiimadda uu leeyahay mashruucan ka wasaarad ahaan waxaan u sameynay guddi oo project coordination committee loo yaqaano oo ka shaqayn doona mashruucan haddii ahaan lahayd isku xirkiisii wada shaqayntii wasaaradaha bahwadaagta laah iyo hay-adihii dabagalkii iyo qiimayntii iyo transparency and accountability isla xisaabtankii iyo hufnaanta inay ka shaqeeyaan waxaan filayaa shirkan waa shirkii labaad oo noo qabsoomo marka maanta hadafka guud oo aan ka leenahay shirkan waxaa weeye inaan bal hay-adihii bahwadaagta ahaa iyo wasaaradihii la shaqaynayay aan abdate ka dhegaysano abdatekaasoo ku saabsan maxaa qabsoomay mashruucii brix tree maxaa ka qabsoomay halkey wax marayaan maxaa caqabada soo wajahay caqabadihii sidee loo xaliyey maxaa nala gudboon oo shaqadii hore oo hor sii socotay aan ku dardargelin karnaa marka muhiimadeenna waa intaas aad baan ugu faraxsannahay marka waxaan rabnaa hadduu alla idmo hay-adihii inay presentationka noo soo bandhigaan kadibna wixii tale iyo tusaale ah ka dowladahaan aan ku darsanno haddii ay caqabad jireenna caqabadihii aan sida loo gudbi lahaa ama xalkii hore loo gudbi mid ka fiican aan u raadin karna aan raadinaynaa insha allahu tacaala biidnillahi ilkariim marka mashruuca wuu noo daahfuran yahay marka waxaan sugnaa waa presentationkii hay-adaha iyo taladii tusaalaha aan ku darsannayn insha allahu tacala biidnillahi alkariim aad baa umahadsantiin